فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana insha allah waxaa ka mid ah nin ka mid ah ergadii baarlamaanka federaalka wax ka soo dooratay oo muqdisho lagu dilay aqoon-yahan daraasad ku sameeyey qaladaadka ku jira manhajka waxbarasho ee dowladda federaalka ah qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka oo ka aragti dhiibtay maraykanka oo ciidamadiisa iyo qalabkiisa ka dadguraysanaya gudaha soomaaliya qayb ka mid ah barnaamijka ummaduhu wa akhlaaq ee ka baxay idaacaddan islaamiga ah alfurqaan ayaanu dhuuxa waraysyadeydan kugu soo gudbi doonaa insha allah sidoo kale barnaamijka waxa aad ku maqli doontaan qarax xoogan oo ka dhacay gobol ka tirsan waddanka maraykanka dad ku dhintay iyo kuwo kale oo ku dhaawacmay dab ka kacay xarun caafimaad oo ku taal waddanka masar tirada dad lagu laayay waddanka etoobiya oo sii kordhaysa iyo shil dad ay ku dhinteen oo ka dhacay waddanka yuganda u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي wahagaag maanta degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay nin ka tirsanaa ergadii wax ka soo dooratay baarlamaanka federaalka ah ee xilligiisa uu sii dhammaaday ninkan oo la ohan jiray cabdisiyaad geedi ayaa waxa uu ka dhega adeygay baaq ay horey usoo saartay xarakada shabaabul mujaahidiin oo ahaa in ay toobo keenaan ergadii wax ka soo dooratay baarlamaanka federaalka ah kuwaasoo in badan oo ka mid ah ay sheegeen in ay toobo keeneen islamarkaasina ay iska diiwaangeliyeen walaayaadka islaamiga ah cabdi ayaa ugu dambayntii maanta lagu soo afjaray degmada daynile ee magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ninkaasi toogtay waxaana la sheegay in ay goobta ka baxsadeen madaxweynaha kursiga ka degaya ee waddanka maraykanka ayaa waxa uu horey u ballanqaaday in ciidamadiisa iyo qalabka ka yaalla soomaaliya uu daadguraynayo oo waddanka soomaaliya uu ka saarayo donald trump ayaa maraakiib iyo diyaarado uu soo diray oo inay wax daabulaan loogu talagalay waxa ay soo gaareen gudaha soomaaliya haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee walaayada jubbooyinka ayaa waxay ka aragti dhiibteen sida ay u arkaan maraykanka oo soomaaliya dhibaatooyin kala duwan ku hayay bixitaankiisa sida ay u arkaan waxayna yidhaahdeen bismillaah magacayga xasan nuur sabto waa la ii yaqaanaa adduunka waxaa maalin maalinay taagantahy xilli waxaa jiri jirta maraykanka iyo ninkii xataa madaxweynihiis caaya ama saanaytaa u dhahba in caasimadoo la duqeyn jiray madaxtooyada la duqeyn jiray sida libiya oo kale maanta waxaa waaye maraykan wuxuu maraa inoo cararo kabihiista uu ka tago micnaha taas waxayna tusaysaa waagii hore aan arki jirin dowladihii calmaaniyiinta na soo dhaafay iyo kuwii oo hantiwadaagii iyo rag badan inuu ka takhalusay maanta waxay maraysaa ase in laga takhaluso micnaha maanta kabixitaanka soomaaliya ma ahan wax oo iska yimid maahan waxaa keenay maraykanka oo ogal laga baqi jiriyo oo aan af aan loo geysan jirin dowladiis wax laga sheegi jirin in maanta la tuso in awood awooddiisa ka weyn inay inay jirto aad iyo aad wuxuu ugu faanaa gantaalada iyo b fifty two aan hayaa iyo marka bahasha baa waa iskala tagtay maanta waxay iskugu timid qoriga aakaga ah waxaa kale oo aad iyo aad ugu faani jiray sawaariikhda oo laga xukumo qalabkan combyuutarka laga xukumo oo waddanka waddan iska gosha maanta waxaa yimid mujaahidiinta ayaa waxay soo bandhigeen gantaal kiisa ka xoog badan oo qaadad ka qaada xad sababta waxaa waaye niman naftooda horaayo nafta wax ka qiimo badan male markii uu arkay in naf dad naftooda horaayo magaalo meesha iyaga ay ka dagaalami soomaaliya ka dagaalami maraykanka loogu tegay oo sarihi waaweynaa waa aragteen oo labada town si loo galay micnaha ragaa naftooda u hora mana malaysanayna weligiis maku jiifin in oo meeshaas la tegi doono ama la taawan kara asaga wuxuu ahaa lama taabtaan marka maanta waa la taabtay dagaal uu soo qaaday dagaalka din waxaa la tusay in diyaarado iyo madaafiic iyo sawaariikh iyo maraakiib iyo wax ciidamo rangers oo sida rax camal u booday iyo bootadii oo adduunka ku haya dhan dhulkaa la geliyay micnaha ceebtii ugu xumeed waxaa ku dhacday ceeb fadeex weyn xag dhaqaale xag siyaasad xag ciidan uu ku khasaaray uu ku baaba'ay marka waxaa waaya hadda cararadda uu cararayo maaha wax iska yimid maaha wuxuu arkay inaanba meesha waxbuu oolin haddii saa ay kusi socoto wuxuu ka baqay in diyaaradihi iyo maraakiibta lagala wareego micnaha baqdin uu baqay dacaskiisu ka cararay adduunka dhanay ugu dhammaatay gaaloo dhan xilliga maraykanka iyo reer galbeedka iyo xilliga gaalada waa dhammaaday waxaa lasoo gaaray qarnigii islaamka lasoo gaaray waa hore waxaa la dhihi siyaasa america maa la gaaraa siyaasa america maanta waxaa imaatay siyaasadda america in dhulka lagu jiido oo xataa ee tartaraha qaarkood lagu tilmaamay inay waaliin yihiin oo marka anaga waxaan u aragnaa tan maanta waxaan filayna waan maanta maraykan inoo cararo waxa weye waxaan filaynaa allah subxana wa tacala waa noo sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum anaga ilaah baa noo gargaaray anagana ilaah u gar waxaa ugu gargaarin diinteenna ilaashanay sharafteena ilaashanay kuwa oo maanta islahaa war waxaan waa la jijabinaa saan ha la yeelaa kanaa la yeelaa waa dadaa nala yaabanaa markaan maraykan la dagaalamayno oo oon dhayayn war nimanka mawaaliin ninkan oo adduunyan dhan haysta maxaa la qumarduriyo haystaa nuclear oo haystaa nuclear waxaa ah nafta qofka biniaadamka nuclear ka weyn waayo waxaa nuclearka laftiisa qof keliya galaa meesha ku baaba'ayo macal iyagaba marka awoodda allah iskale waxaa wax lagu noqdaa caqiida annaga caqiidaan haysnaa hob ka weyn ma jirto caqiidada kelimada laa ilaaha illallaan difaacaynaa waana ku dagaalamaynaa ninkii diyaaro usoo qaadan lahay iyo ninkii maraakiib usoo qaadan lahay iyo ninkii oo sawaariikh nuclear usoo qaadanaba hubka laa ilaaha ila allah ka saraysa diyaaradda maanta annaga dusheena saas u wareeginayso allah subxana watacala ka sara carshiga araxmaanu cala alcarshi taban mana ka baqayno wuxuu arkay gaalkan kaba haweynle inaan laga baqaynin oo dad xabad aan reebeyn oo aan diyaarad reebeyn oo wax walba ay sameeyeenba waa waa ku hingooben marka inay iska cararaan waay marka waxaa waaye annaga hadda waa baxeen ma dhehena annaga waa carareenaan leenahay marka maraykan waxaa waaye ilaaha garabkooda ka baxay annagana allah noo gargaaray marka hamigooda waa baaba'ay siyaasadoodaa baaba'day cilmigoodaa baaba'ay oo dadka waxay ugu sheekayn jireen warqadaha dhulka yaalo aan akhri karnaa aan waxay akhri karaan iyaga taa iskuma jeedaan iska daa wax kale marka beenta ay adduunka ku hayeen kulli waa fashilanta marka waxaa leenahay been kalena cidka akhrisanaysa ma jirto gaal waa jabtay maraykan waa jago aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa maanta inay naga cararaan oo dhulkeena annaga u tasha annagoo xor ah waxaan leenahay soomaaliyay kitaabka allah subxana watacaala qaata qabsada kitaabka allah subxana wataala qorigiina qaata baqdinta iyo kuwa murtadiinta idin baqdin gelinayana warkooda ha dhegaysanna iyo gaalla jireenka iyo waxaasoo dhan warkooda ha dhegaysanna gaal wee jabta maanta waxaan joognaa nasru min allaahi wa fatxun qariib wa fatxun qariibaan taagnaa maanta nasri ilaahina siiyey maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan leenahay dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan degmada jamaame waxaan leenahay ku bishaareesta in gaala ay jabtay mar dambena gaale ninka sugaayo calaa cashaasoo tin ka soo baxda ma ka tali doono soomaaliya iska dhaaf adduunka dhan ma ka tali doono waxaa arki doontiin niman maraykan oo beer lagu falanayo arki doontiin insha allahu tacaala waana soo dhowdahay inta beeraha aan lagu falina waxaa leenahay kacrara beesha waxa waaye waxay isleeyihin dadka muwaaliya ninkaan jin waa lagu falinaa beer waayo waxa waaye ilaahay ayaa noo sheegay annaga in gaalo ilaahay noo dulay doono hadda nasri insha allahu tacala waa soo dhow yahay mar dhow waxaa arki doontaa degmooyin jamaama iyo jilib iyo dhulkaasoo dhan iyo walaayaadkao dhan in maraykan beer lagu faldan insha allahu tacaala anigoo ku bilaabo magacayga caalami shariif oona ku dhaqan degmada jamaame waxaan u arkaa fikirkayga haddaan ka dhibto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maraykanka uu kusoo duulay dalka soomaaliya uuna haddana ka baxayo oo badahaas badda soomaaliya oo keensaday markab aad iyo aad baan ugu faraxsanay xilli uu kusoo duulay dalka soomaaliya sababta aan waxaa waaye ciidamo fara badan iyo saraakiil iyo ayaa lagu dilay dalka soomaaliya xilli ay ugu dambeysay xerooyinka ugu dambeeyey waxaa ka mid ah sida belidoogle iyo mandabey iyo saraakiil dhowrna lagu dilay deegaanka barzanguni arrintaas ayaa u sababa inuu kala baxo ciidankiisa maraykanka dalka soomaaliya inuu kala baxo aad iyo aad baan usoo dhaweyna inuu ka baxo maraykanka cadowga ilaahay subxaana wa tacaala way uu kusoo duulay diinteen iyo waxawaa dalka soomaaliya uu kasoo duulay haddaan nahay dadka ku dhaqan degmada jamaa aad iyo aad baan u faraxsanay ilah subxana wa tacala wuxuu leeyahy qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum ee la dagaalamaya cadowga waxaa waye ilahi subxana wa tacaala gacmihin ayuu ka cadaaboona hoojin doonaa sayusamu ljamcu wayawalluuna dubur maxaa xegi kara oo dowladda ku dambeyn doontaa haddii uu maraykanka ciidamadiis kala baxo dalka soomaaliya dowladda hadda waxaa waay maraykanka ayaa horjoogu ah marba hadduu maraykanka baxo iyadan way dhabarjeedin doontaa wax ay isku haysa malaha fashil ayaa u dambeeyo marba hadduu maraykanka baxo waxaan waxaan rajaynayna insha allahu tacala inay ragga mujaahidiinta ay la wareegaan guud ahaan dalka soomaaliya insha allahu tacala waxaa waaye saasaan rajaynaynaa haddaan nahay dhallinyarada ku dhaqan degmada jamaam magacayga waa cabdulkhafaar oo jooga degmada jamaamo waxaan ahay shacabka ku dhaqan degmada jamaamo ugu horeyn waa idin salaamaya haddaad hayn bahda iclaamka waxaana ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadcelinaynaa fursadda qaaliga ana siiseen oo dadweynaha aa siiseen dareenkooda inay ku cabiraan maraykanka jabka xoogan soo gaaray iyo maanta inuu ciidamadiisa keena uu kala baxo waxaa la dhihi karaa laba asbaab ayaa keeni karta ciidamada maraykanka inuu ciidamadiisa kala baxo soomaaliya asbaabta koowaad haddaan ku bilaabo waxaa la dhihi karaa jab xoogan oo soo gaaray kuwaasoo u babacdhigan geesiyaasha mujaahidiinta ee raayada tawxiidka u dagaalamaya marka waxaa weeye ciidamada maraykanka duulaanka uu kusoo qaaday gardarada ah dadka muslimiinta iyo shacabka soomaaliyeed haddaanahay duulaan fara badan oo gardaro ayuu nagu soo qaaday maantana midhihii qaraarka asaga ayaa guranaya waxaad la socotaan ciidamada maraykanka inuu duulaanka uu kusoo qaaday waxyaalaha uu ka dhexlay waxaa ka mid ah saraakiil fara badan oo qaarado kale iyo wadamooyin kale kasoo dagaalameen ayuu ilaahay wuxuu ku bixiyey gacanta geesiyaasha tawxiidka ee xarakatu shabaabul mujaahidiin marka waxaa waye jabka ayaa u sabab ah midda keentay inuu ciidamadiisa soomaaliya kala baxo midda labaad waxaad la socotaan ciidamada maraykanka ilaahay wuxuu ku saliday cudur la yihahdo coronavirus allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walanudiiqanahum min alcadaabi aladna duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun saa darteed allah subxaana wa tacala waxaan dhedhensiinaynaa cadaabta soko midda yar ayaan dhedhensiinaynaa tii weyneed ay usii dhiman tahay marka waxaa la dhihi karaa kuwo fara badan oo maraykan ah istataagaya maantana duulaankooda sida afgaan ay ku jabeen ayay soomaaliyana ugu jabeen maanta qof dhigi kara ama ku andacooni kara wadahadal uu ku baxay malahan mujaahidiintana xabadooda mar walba usii diyaarsanaayeen waxaa kalaa la socotaa weeraradii oo maraykanka lagu dharbaaxada waaweynaha ku gaareen oo ka mid ahaa weerarkii manna bay weerarkii kale oo xigay asagana beledoogle oo kale ciidamada maraykanka aad uu qariyey laakiin jabkaas uu qarsami waayey banaanka usoo baxay waxa waxaa kasii darnaa weeraro oo ka sheekeeya nimanka hadda oo maraykanka indhaha u ah oo ka sheekeeyeen weeraradaasi oo ahaa weerarkii birta dheer ka dhacay ee jubooyinka khaas ahaan jubooyinka weerarkaasi oo loogu diray saraakiil fara badan walaal naftiis hura camali istishaadi ku galay walaalkaasna haddaan ahay shacabka ku dhaqan degmada reer jamaame aad buu noogu farxiyey maalinta aan maqalnay camaliyadaasi maraykankana iyo siduu ugu baaba'ay aad iyo aad ayaan ugu faraxnay marka taas ilaahay baa ku mahadsan waxaan dhihi karnaa labadaas ayaa sabab u ah maraykanka ciidamadiisa inuu soomaaliya kala baxo nabadoon waa tahay maxaa xigi kara oo dowladda ku dambeyn doontaa haddii uu maraykanka ciidamadiisa kala baxo dalka soomaaliya waxaa la dhahay sadan muuqda su-aal ka dhanaa la yidhahda waa idin muuqataa maanta waxay maraysa qidmiku murtadiintahay wax ka dambeeya haddaanu taaganahay sababta taa waxaa waaye doorasha ay rabaan inay qabtaan way isku imaanaayiin waxay bartay qaayl ilmaha maaragta marka xoogaa soor loo goro hooyo maraq hooyo maraq marka haddii ilmihii maraqii wax ka dhameeyo soorta cuni waayaan waa la dhegeystaa marka dambe soor ujeed mintida maraq ujeedaa tahay la mugtahay marka nimankan sidii gaalada lacagta uu gurinaayeen dhaayeen annagaa qabanayn war waxaan waa dhammaadeen shabaab wax yar mujaahidiinta wax yar waa annagaa soo afmeerinaysa oo dhaayeen gaal way yaabiyiin waxaa lasoo bandhigay hububkii iklaga gurtay hububkii ay keeneen murtadiinta oo keenaan la haystaa lasoo taxa iska dhaaf kii murtadiinta kii iyaga ay wateen aaba la haystaawa wax cajiib eh waa marka gaalada waa quusatay waxaan rabnaa in markaan annaga aan israacin derbigan waa dumee riixida u baahan yahay la riixo laakiin waxaa ka xumahay nimanka oo derbi dumay gadaal kasoo reexay oo waa tuusinayna dhahayo marka waxaa waaye nimankaas waa tageen ilkooda waa siimeen annagana waa daba soconnaa kuwa inay tuusiyaan rabayo idinku dumin waa adinka iyo macal gaalada derbiga hoostaa idin gelin doonaa insha allahu tacaala meesha waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqaan waxay wadaa barnaamij la yidhaahdo ummaduhu waa akhlaaq bila ka hor waxaanu sii daynay saddex xalqo oo ka mid a barnaamijkaas iminka dib ayaanu u bilownay qaybta afaraad ayaana maanta sii daynay barnaamijkan waxaa lagu falanqaynayaa burburka akhlaaqeed ee bulshada soomaaliyeed ku socda guud ahaan soomaaliya ayaana looga hadlayaa iminka qaybta maanta baxday waxay ku saabsaneed xaaladda puntland qayb ka mid ah ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa insha allah annagoo habeen dambana qayb kale idiin soo gudbi doona عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذها بالمعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش kunsagaalboqolsagaashaniyo ayaa la aasaasay maamul goboleedka puntland wakhtiga oo ku beegnaa siddeed sano kadib markii ay dhacday dowladdii milatariga ahayd ee soomaaliya waddankuna uu fawdo iyo maamul la'aan iyo dagaallo sokeeya lagu hadlagalay waxaa hormuud u ahaa aasaasayaasha maamulka hogaamiyaashii jabhaddii s s d f ee amxaarada ka barbar dagaalami jirtay si loo rido dowladdii soomaaliya madaxii jabhaddaas cabdulaahi yuusuf axmed ayaana madaxweyne ka noqday maalintii la aasaasay ilaa iyo iminka waxaa maamulka puntland uu duulaan ku yahay akhlaaqda bulshada maadaama uu ku dhaqmo waxa loogu yeero dimuqraadiyadda oo ah in bulshadu diinta ka qaawanaato qof walibana wuxuu rabo uu sameeyo keligiis ma ahan ee maamullo kale oo la mid ah ayaa ka jira soomaaliya iyo guud ahaanba waddamada caalamka islaamka haba kala darnaadaana e dadka qaar baa laga yaabaa inay warkeena dhibsadaan laakiinse waxaanu haynaa caddaymo arrintaasi la xiriira oo aan ku soo bandhigayno xalqadan iyo tan kale ee ka dambaysa waddamada puntland xiriirkaay la leedahay waxaa ka mid ah etoobiya iyo maraykanka oo ay toos ugu shaqayso kuwaas oo marar kala duwan ay dad ay baadigoobayaan u soo qabatay una gacangelisay waxaa xaruma ku leh hay-ado kala duwan oo reer galbeed ah oo isugu jira kuwo amni kuwo siyaasadeed kuwa kirishtaamayn ka shaqeeya iyo kuwo kale barnaamijkan oo ciwaankiisu yahay ummaduhu waa akhlaaq oo qaybihii hore aanu kaga soo hadalnay deegaanada maamulka somalilan uu ka taliyo iminka waxaanu ku eegaynaa dhanka puntland waxaanu xoogga ku saaraynaa heerka ay marayaan la dagaalanka diinta islaamka kufsiga isticmaalka maandooriyaha iyo waxbarashada ardayda loogu diro etoobiya iyo weliba kobcinta iyo faafinta cudurka eidiska iyo qodobo kale dhowr sano ka hor hay-adda world vision xarunteeda magaalada garowe ayaa bixisay ogeysiis ay ku sheegayso in puntland ay uga baahan tahay shaqaale aan muslimiin ahayn bulshada muslimiinta ee puntland ku dhaqan ayaa ka xumaatay warka ka soo yeeray hay-addan waxayna sheegeen in ay ka soo horjeedaan warkeeda guracan ee diinta islaamka lidka ku ah berigaas puntland waxaa madaxweyne ka ahaa cabdiweli maxamed cali gaas oo horeyna u soo noqday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah xilligaas waxaa la weydiiyey sida uu u arko hadalka world vision wuxuuna asiga oo qoslaya caddeeyey in ay tahay hay-ad diimeed
garowe imse kirishtaanaha nala dhow nala joogta garowe ajnabi o dhan baa jooga cadaan oo dhan baa jooga kenyaati baa jooga ugandis baa cid kastaa joogta garowe marka hadday leeyihiin qof soomaali ah hadaysan oranin qof soomaaliya kirishtaana rabna haddii hay-addu ayada taqaa waxa ay cidda ay rabto waxa ay tahay laakiin waxaan malanaya inaysan oranin qof soomaaliya kirishtaan rabnaa waa world vision baan u malaynaya haddi hay-adda laftigeedaa ku dhisan qaab diini ah gebigeeduba marka ad inaan nidhaahno world vision adiga waxa samayso ma rabna anagu naga guuro inaan nidhaahno hadda cidda ay qoranaysa ha qorato haddaba kuwa kirishtaana suma keenaan nalama joogaan waxaa waddankama shaqeeyaan haddii soomaaliya dhexda ay ku qoran tahay ama hay-adaha kale ay isticmaalaan
umalanma inay yidhaahdeen umalanma inay yidhahdeen qof soomaali taa micnaheedu waxaa weeye in saxiixa madaxda puntland deegaanada ay ka taliyaan ay ku joogaan hay-ado faafinaya diinta gaalada cabdulaahi axmed faarax waxa uu ka soo jeedaa deegaanada puntland wuxuuna xogogaal u yahay wax badan oo dadka qaarkood daah ka saaran yahay wuxuu inooga warramayaa qayb yar oo ka mid ah howlaha hay-aduhu ay qabtaan hay-adaha waxay ka shaqeeyaan adeer wax badan oo kala gedisan dhibaatada ay wadaanna wax la cabiri karo adeer maaha kow marka koowaad taargika koowaad waxa weeye waa diinta islaamka dadka in lagala dagaalamo midda labaad waxa weeye hantida in lala diriro midda saddexaad waxa weeye dadka iyo dhulka kulli inuu gacantooda galo ceel iyo geed meel magacale iyo meel aan lahayn dhulkii dhan inay tira koobaan oo bartaan oo dukumentikooda gashadaan oo g b rskooda geliyaan dhulkiiyo maantay meel aadan adigaas dhulka u dhashay aadan aqoon bay igu yaqaaniin xaqiiqda dhabtaa dhaqankii dabeecaddii waxay ahayd oo dhan bay barteen waxay kaloo samaynayaan way dhacayaan dalkii o dhac bay u joogaan wax allo wixii dhulka ku jiray iyo wixii badda ku jiray iyo wixii biriga saaraa akhlaaqdii waa la dhacay hantidii waa la dhacay dadkii waa la dhacay waxaasoo dhan bay samaynayaan dadkan hay-adaha lagu sheegaya waxay u badan yihiin qubro military boqolkiiba siddeetan iyo shan waxaa soo raaca kuwa oo diimaha waxaa ku jira kuwa qubro caafimaad ah oo laakiin kulligood way isqarinayaan nin waxa uu ka shaqaynaya sheeganayaa ma jiro nin walba wuxuu odhanayaa samafal baan ahay dadkii soomaaliyeedna meelay joogaanba iskama fiidhin arrintaa ururo fara badan oo maxalli ah iyo laamaha maamulka puntland ayaa si toos ah waxay ula shaqeeyaan hay-adaha ku gambanaya wax loogu yeero ilaalinta xaquuqda aadanaha iyo samafalka ha yeeshee howshooda ugu weyn oo ay tahay la dagaalanka diinta islaamka taas oo la-aanteed khasaarooyin waaweyn la dhaxlayo bismillahi raxmaan raxiim aad baa u mahadsan tahay shirkan maanta halkan ka dhacay hoolka wasaaradda cadaaladda ay isugu yimaadeen dhammaan daneeyayaasha ama hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha hadday yihiin kuwa garsoorka maxkamadaha iyo xeer ilaalinta hadday tahay maxkamadda ciidanka hadday tahay maaragtay xabsiyada wasaaradda amniga wasaaradda haweenka wasaaradda cadaaladda hay-adaha caalamiga ah hay-adda unsom hay-adda s s f eu dhammaan waxaa la isugu yimi waxay ahayd in halkan marka hore kulankii bilaha ahaa ee human rights working group ama dadka ka wada shaqeeya xuquuq aadanaha ay ka wada shaqaynahayeen ama ay kaga arrinsanahayeen xaaladda xuquuqda aadanaha puntland oo xafiisku uu hormuudka ka yahay in shirkaasi uu qabsoomo marka labaad waxaa shirkan maanta ajanduhu uu ahaa warbixin ay soo gudbinahayeen guddi isku dhaf ah oo ka koobnaa mudanayaasha golaha wakiilada dowladda puntland qaybtooda maaragtay guddiga xuquuqda aadanaha ee golaha wakiilada dowladda puntland iyo xafiiska difaaca xuquuq aadanaha puntland si wada jir ah kormeer ay ugu soo sameeyeen deegaanada puntland oo dhan kormeerkaas oo maaragtay lagu soo samaynahayey hay-adaha booliska hay-adaha asluubt ciidanka asluubta maxkamadaha baraha xafiisyada dowladda barakacyaasha iyo dhammaan halkan marka waxay golaha maaragtay wakiilada iyo xafiisku kusoo bandhigeen dhammaan wixii lasoo arkay puntland waxaa ragaadiyey sicir barar soo noqnoqday wixii ka soo xarooday ilaha dhaqaalaha sida dekeda boosaaso iyo meelaha kale ee lamidka ahna waxaa qaybsada shisheeyaha iyo hay-adaha maamulka intaana waxaa dheer in bulshada laga qaado canshuur tiro badan oo aan wax muuqda loogu qaban dhibaato xoog lahaalkaa naga haysata dadkii dayartaana wuu baktiyey annaguna waxaanu hadda xaaladdu naga taagan tahay inaannu caruuraha ka raranno oo aanu meelun isaga baxno aanu kaba cararno aanu ama koofur aadno amaan meel kale aadna waxaannu aragnay annagu dad shacabo isku dhex yaacsan baahina jadhay aan waxqabad iyo dawlad iyo dhugasho midna lahayn kaadidii baanu suulyayaasha geli weyne ciyaaladii yareerkaa baana furtay baahi bayna qabaanin waxaannu rabnaa waxqabad haddii kale saxafaddu yayna sawiran na soo aadin naga hadalsiin haddii nalaka hadalsiiyey waxqabad baan maandhayaal rabnaa waa la cararaya dadka goortu daymoomay qanshaha laga geliyo waa cararayaan habruhu carruura kaxaysan mayna waa ka cararaynaa saanu macruur baanu kaxaysan karnaa wallaahi waa ka cararaynaa inaanaan kaxaysanayn been weeye qof iyo carruur baan dhoofsanaya muxuu ku dhoofsanaya haystaa anigu saasaan ka hadlayaa bareerahaygii codkayga u dhiibanayaa dawlad hadday jidho waxqabad leeda ha soo muuqdeen ha naloo yimaado annaga waxaanu aragnaa niman cashuur doonaya keena lacagna leh laakiin waxqabad dawlad leedoo kale ma aragn dhahana ma saarin naagaaan soddon malyan iyo konton malyan iyo boqol malyan oo culgulayn ma jirto gabdhuhu saasay u deldelan yihiin maalin walba qori baa loo haystaa cidna ma aragno cashuur keenaa nala yidhaahdaa cashuurta haddii aanu micmicno askari baa naloo keenaa layahay bixiya cashuurta wiil baan dhalay shan ciyaaluu leeyahay shan maalmood maskalaati buu ahaayo wuxuu yidhi anuu dhagaxlaanahay laba boqol baan soo helaa waxay ii goynayso male balweynaan u guurayaa ma garat anna markaan arkay waa ku boorriye waa ku noolyayaa maale meeshii inuu beledweyne u guuro waayo beledweyne halkaa way ka qabowdaa ma garat waxa weeye arrintaasaa ku jidha iyo kuwo kaloo aannu ognahayoo hadda loo qaaraamayo annaga yagaas aannu u qaaranno xataa baa jira ma garatay marka puntland laga hadlayo waa halkii ugu horreysay ee soomaaliya gudaheeda ah ee laga aas-aaso ciidamo shaqadoodu ay tahay in ay la dagaalamaan dadka ahlu tawxiidka ah maamulku wuxuu ugu yeeraa magacyo kale oo kala duwan hase yeeshee bulshada intooda wax fahansane waxay ugu yeeraan ashahadalla dirir
maamulka isaga ah wuxuu la dhaqmaa dadka doonaya diinta islaamka si dhaba in loogu socdo ama loo qaato waxay u samaysteen waxa la yidhahdo b s ama ashahadalla dirir xafiisyaa u furan waxaan u malaynayaa in boosaastu ay tahay meeshii ugu horreysay ee b s xafiisyada b ska ama ashahadadirka laga furo boosaasu u malayn maayo in cidi ka horreysay ama puntlandba waxa weeyaan markaa waxay ula dirireen dee maamulkii ashaaladiirnimadii ayaa waxay keenaysaa in diinta ilaahay lala dirirayo maamulku ula dirirayo waayo maamulku maaha maamul caadiya waa maamul ashaaladirira waa maamul bs halkii la rabay dadka islaamka ama muslimiinta inay noqdaan ashhaado u dirir ayaa waxay noqdeen bilcagsi inay noqdaan ashhaada la dirir ashhada u dirir bay ahayd inay noqdaan oo tawxiidka iyo diinta ay u diriraan oo u dagaalamaan bedelkeedii waxay noqdeen ashahada la dir inay diinta ilaahay la dirirayaan marka bska iyo ashahada dirnimada baana arrintaa ugu wacan maamulkaasina uu caan ku yahay uuna yahay kii bilaabay codka aad maqasheen waa sheekh cismaan maxamed shire oo daaci ka ahaa magaalada boosaaso iyo magaalooyin kale oo puntland hoos yimaada intii aan xabsi la dhigin kadibna markii la soo daayey naftiisa ayuu kala soo cararay deegaanadaas asigoo ka baqayay in la dilo dhowr baabuur ilaa shan baabuur baa isoo weeraray ilaahay wuxuu qadaray subxaana wa tacaala markii lay qabto gaadhi laygu riday oo lay kaxaystaybaa ummaddii anna ilaahay baan bariyey markii maaragta ay qabanayeen gacmahan kori taag ilaahu diintaadii dacwadaasay igu haystaan ilaahu iga qabo ilaahu ii heeli meeshiibay markaa waxay sameeyeen in ay iqabtaan waan garanayaa ninkaasi iqabanayay waxa ay ku hadlayeen hadallada diinta ay caayayaan iyo ninkan yar baa laga fadhiisan waaye maamul dhan oo dhisan oo puntland buu doonaya inuu afgembiyo waxaasay ku hadleen markiiba waxa weeyaan waa layla kacay waa lay qabtay meeshii baa laygu tuuray ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu qadaray in ummadii muslimiinta ahayd ee markaa boosaaso ku dhaqnayd ay kacaan oo mudaharaadaan kii anigay qabtayna ilaahay baa dilay awalna wuxuu yidhi markii aan idhi ilaahu ii hiil ilaahu ii gargaar ilaahay waxa kuu taro daqiiqadiiba markuu gaari aniga igu hubsaday gaarigii uu fuulay ee qooqankaa dusha ka furaa sidaadii ugu boodayba ilaahay uu kasoo moqolas uu kasoo tuuray gaariga hoostiisu galay ilaahay wuu dilay mudaaraad baa meeshii ka bilowday toban oo qof baa la dhaawacay hal qofna wuu dhintay ilaa konton gabdhoode wadaada ah ayaa la xidhay dad badan baa la xidhay dadkii mudaaraadka samaynayay taayiraday gubeen waxa weeye meeshii way oloshay waxa weeye hawshiina way degi weydey ilaa cishaayigii layga soo saaray meesha laygu xidhay oo si ummadda loo dejiyo waxaa laygu xidhay oo cishaayigii layga soo qaaday meeshii dekedaa laygu xidhay jeelka dekeda ummadiina waxaa lagu maaragtay masaajidada idaacadaha looga sheegay ninkii waxa weye waxba kuwaatanima looma qaadin waxa weye diyaaradii may qaadin wuu xidhan yahay dekedu ku xidhay ninkii doonaha soo arko isdejiya nabadda adkeeya marka waxaa laygu xidhay ilaahay diintiisay ahayd ilaahayna wuu ii gargaaray xilligaas waxay ahayd laba kun iyo sagaalkii laakiin iminka wakhti dheer ayaa ka soo wareegatay shaqada maamulka ee diin la dagaalankuna way sii ballaaratay عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي aqoon-yahan ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa uu daraasad ku sameeyey qaladaad ku jira manhajka waxbarasho ee dowladda federaalka ah casaam axmed ayaa waxa uu ka hadlay qaladaadkaas oo uu qaarkood falanqeeyey reer muqdisho hadda xaalad ay ku nool yihiin xaaladda nololeed iyo mid waxbarasho haddaan eegno reer muqdisho ewelna nolol ma haysan haddana markii ninkan dambe yimid oo farmaajo yimid waxaad moodaa inay kusii laba jibaarantae nolosha xumed miisaalna waxaa kugu filan adoo meel dheer aadin ummaddu waxay ku nooshahay yani jidadka ay mar lahayd inay furan yihiin inay xor u yihiin yani guud ahaan wixii maarad islaamka u baneeyey inay xor u yihiin taas marka waxaa ku muuqato in horta laga xiray jidadkii ay mari lahaayeen oo inta farmaajo joogay yani waxaaba la diiwaangeliy waxaa ka mid a in haweeney soomaaliyeed oo muslimiad ah ay ku umusho waddada sababa sababtan waxay tahay jidkii la mari lahaa ayaa xiray waxaa xiray niman daba dhelfi ah moryaan jaaz ah oo ninkan u shaqaysa oo asaga aan ka fiirsado yani shilimaadka yarka ka fiirsado boqolka doolar ay qaataan ay kala weynaatay hooyada muslimadda ah ee soomaaliyeed ee waddada yani ku yani dhibaataysan ay kala weynaatay ka dhacday muqdisho noloshu waa noocaas tan waxbarasho tan waxbarashadan eegnana inta ninkan joogay waxaa dhacday in waxbarashadii fiicneed oo wanaagsaneed oo muslimiinta lagu yiqiinay in yani aad iyo aad yani loo sii cadaadiyay oo waxay soo saareen manaahij ku qotonta yacni arrimahooda iyo dhaqamadooda liita iyo diin xumaday faafinayeen qayb ka ah ayay dejiyeen manaahij oo laga soo bilaabo fasalka koowaad iyo dugsiga hoose ilaa laga gaaro fasalka yacni afaraad iyo dugsiga sare waxay u dejiyeen manhaj manhajka in badan oo ka midan waan akhriyey bal waan daraaseeyey oo ardayan u daraaseeyey waxaan ku arkay akhdaa aad u fara badan oo dhiirigelinayso dhaqanxumadooda oo ummadda la rabo dhallinyarada ilaan ummadda jiilka yar intuu yarha la gataa ummadda sidan waxaa laga soo galaa haweenka iyo caruurta caruurta haddii iyagoo yaryar yani maskaxdooda wax lagu beero wixii lagu beero way qabtaan had iyo jeer haweenka lamida iyagana haddii xoogaa yacni ma arag ma arag badno meelaha bulshada laga soo- laga soo galay kamid yihiin anagu marka eh, ciyaalkii waxaa loo dejiyey manhaj aada u liita oo munxarif ah oo ay- ay ka maqan yihiin asaasiyaadka diinta ay ka maqanta masalul iimaan ay ka maqanta tawxiidka yacni wuxuu rabay in maa lagu barbaariyo yacni aada iyo aada loogu tunto ayaa meesha iga muuqda ka hor ilmuhu waxay yacni haysteen ilaahay fadligiis iskuulaadka qaar ka midoo dadaali jiray oo ku dadaali jiray in wax bartaan waxay samayn jireen cunuga marka yar yahay waxaa laga soo dhisi jiray eh, fiqiga islaamiga ah iyo tawxiidka ayaa laga soo dhisi jiray intuu dugsigo- dugsiga hoose ku jiro kadib ilaa uu soo kobco soo kobco isagoo ka dhisan asaasiyaadkii hoose fiqigii su-aalihii maaragtay dahaarada ku saabsanaa guud ahaan wixii khuseeyey salaadiisii soonkiisii Eh, isagoo wax badan ka fahansan tawxiidka fahansan maaragtay saddexdiisi qaybood tawxiid uluhiya maaragtay rububiya asmaa u sifaat guud ahaan fahansan ayuu soo bixi jiray hadda ardaygu ma arkaayo wax yacni tawxiid la yidhahdo ma arkaayo cunugan weligiis yacni waxba baran waxba daraasayn ee waxaa lagu bilaabay tafsiir lagu bilaabo waxaa ku muuqanaysa yani xagga xerka ay gaarsan tahay in ilmaha la yani la la wereeriyo taas waxaa ku dheer kitaabka tarbiyada iyo carabiga kitaabadaas aad looma ihtimaam looma siiyo duruus yani ihtimaam la siiyey kama muuqato oo ardayga asa- asaasiyaadkiisa lagu soo dhisay kama muuqato markaad eegto kuwa kale sida soomaaliga eh, maaragtay sheeg ingiliishki juqraafi wixii guud ahaan kuwa kale dad fiiriso waxaa mudda xoga in xooga saareen ay soomaaliya oo kale dhaqan xub badan kusoo kordhiyeen sida heeso iyo waxaaba maaragtay sheeg qashana waxaaba weelka waxaa kamid a iskuul aan ka shaqaynayay hadda ka hor iskuul aan ka shaqaynayay waxaan ku xasuustaa xilli taabuur ay u istaageen ardada ay ardadii akhriyeen yani taabuurka ay dhameeyeen ayaa mid kamid macalimiinta waan ku sheegi karo mid yani dhaqan xun uu ahaa ilaahay subxaana hanuuniye wuxuu sameeyey ardadii safay ku jiraan dabcan marka waxaa u dhaqan iskuulka waa iskuul aad u dhaqan xun ee ardadii marka waa arday yaryar oo ubax soo baxaya ah oo haddan fiirshay aad yani aan ugu farxay laakiin marna aan ka naxay oo aan fiirshay meesha ay ku nool yihiin markaan fiirshay aan aad uga naxay yani markaan eegay asaagooda ku nool wilayaadka islaamiga ah markaan eegay aad baan uga naxay marna waan ku farxay yani intii la- yani muuqaalkooda markaan arkay ubadkan soomaaliyeed markaan arkay waan ku farxay laakiin markaan haddana waxbarashada arkay aad baan ugu naxdanta wuxuu sameeyey marka wuxuu yiri heesta calankaa la qaada intaan la bixin ka hor intaan fasala la gelin ka hor heesta calankaa la qaada marka waxaa la rabaa arday kamid ardada oo u qaado heesta calanka inta soo istaago waa arday yaroo yani dhaqan xumo la baraya hadda oo la rabaa hadhow ber- berito inuu ka heeso eh, tiyaatarka iyo meelaha yani ay isugu yimaadeen fusaqada gaalada ay isugu yimaadeen kadib intuusan marka ardayga soo istaagin ka hor wuxuu yiri heesta calanka marka waxay leedahay ihtimaam gooniya ogaada heesta calanka waxay leedahay ihtimaam gooni maxaa kamid ah ihtimaamkaas waxaa kamid a in aadan yacni nuuxnuuxsan ood madaxa taagto ood yacni aad iyo aad yacni ihtimaam u siiso waa arrinta aad iga yaabisay oo madaxa ila xanuunay waxna aan ka oran waayey oo yacni meesha aan joogay igu kaliftay inaan wax ka qabno marka waxaasoo dhan waxay tusaysaa ama waxayna tusaysaa yacni heerka ay gaartay ninkan intuu joogay waddanka sida yani ilmaha loogu tuntay waxbarashadoodii oo reer muqdisho waxbarashadii loogu tuntay halka markaan eegay oon weliba soo arkay wax lagaa sheeg waxaa ka fiican waxaa aragtay aan soo arkay eh, asaagooda ama dhigooda ku nool wilayaadka islaamiga ah aan soo arkay in ubadkii ay ka dhisan yihiin dhan walbo diintii laga dhisay eh, xijaabkii ilmihii iyagoo yareer ay wataan wiilashii maasha allah maaragtay sheeg aad yani u- maaragtay u dhisan yihiin dhan walbo waaqi ay la socdaan taasi marka aad iyo aad ayaan runtii uga calol- calolxumaday insha allahu tacala waan rajeynayaa inay ka bixi doonaan ummadda reer muqdisho dhibaatadan yowma min alayaam waan rajeynaya inay ka bixi doonaan iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana ka mid ah qarax xooggan oo ka dhacay gobol ka tirsan waddanka maraykanka dad ku dhintay iyo kuwo kale oo ku dhaawacmay dab ka kacay xarun caafimaad oo ku taalla waddanka masar iyo tirada dhimashada dad lagu laayay weerar ka dhacay waddanka etoobiya oo sii kordhaysa iyo shil dad ay ku dhinteen oo ka dhacay waddanka uganda maxamed cali aadan ayaa wararkaas isku soo duway والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qarax xooggan ayaa ka dhacay gobol ka tirsan waddanka maraykanka qaraxan oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxa uu ruxay magaalada nashfiil ee gobolka tanasiya waxaana la arkayay qiiq madow iyo olol ka baxaya halkaas dhismayaal fara badan oo ku yaala halka uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan maadaama uu qaraxu ahaa mid aad u weyn oo gilgilay magaalada waxaa suuragal ah in qaraxan ay ku waxyeeloobeen dad ameerikaan ah waxaana dugtiisa laga maqlayay goobo ka baxsan halka uu ka dhacay dad ayaa ku dhintay kuwo kalena way ku dhaawacmeen dab ka kacay xarun caafimaad oo ku taalla waddanka masar dabkan ayaa waxa uu ka kacay isbitaal lagu daweeyo dadka qaba cudurka koronafirus kaasoo ku yaalla waddanka masar isbitaalka ayaa waxa uu dabku ka kacay maanta oo sabti ahayd wuxuuna geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dabkanoo la sheegay inuu koronto ka dhashay ayaa waxaa ku dhintay toddoba ruux iyadoona ay ku dhaawacmeen shan kale dadka ku dhaawacmay dabkan ayaa waxaa la dhigay mid ka mid a isbitaallada iyadoona halkaasi lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad deegaanka uu dabkan ka kacay ayaa lagu soo warramayaa in saddex jeer oo hore sidaan oo kale uu dab uga kacay kaasoo ay ku basbeeleen shirikado gawaari iyo kaydad kala duwan shalay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay waddanka uganda wararka naga soo gaaraya waddanka uganda ayaa ku warramaya in khasaare kala duwan uu ka dhashay shil ka dhacay mid ka mid a harooyinka ku yaalla waddankaas inta la xaqiijiyey lix iyo labaatan ruux ayaa ku dhintay shilkan waxaana sidoo kale la la'yahay tobannaan ruux oo kale kadib markii ay doonyar kula degtay herada lagu magacaabo albert shilkan ayaa yimid markii dabeelle ay ku dhufteen mandiqadda taasoo sabab u noqotay inay maashowdo doontaan ay dadka ku safrayeen waxaa socda dadaallo lagu baadigoobayo dadka la la'yahay iyadoona dadka ku dhintay shilkan ay dhammaantood ka soo jeedaan waddamada uganda iyo jamhuuriyadda kongo waxaa sii kordhaya tirada dadkii lagu laayay weerarkii ka dhacay waddanka itoobiya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar dad badan ay ku dhinteen oo khamiistii aynu soo dhaafnay ka dhacay gobolka banshaguul ee waddanka itoobiya tirada dadkii ku dhintay weerarkaas ayaa lagu soo warramayaa inay gaartay laba boqol laba iyo labaatan ruux oo u badan dad ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada mid ka mid a goobjoogayaal ku sugan gobolka ayaa waxa uu sheegay inay aaseen boqol iyo toddoba ruux oo ahaa dadkii lagu dilay weerarka iyo shan iyo toban ka mid a dablaydii weerarka soo qaaday dowladda itoobiya ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamadeeda ay dileen afartan iyo laba ruux oo ay sheegeen inay ka mid ahayeen kooxaha geystay weerarkan wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuxa wareysada qodobo kala duwaneeda ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي